warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawa idinkuga haynana waxaa ka mid ah abaarta gobolka waqooyi bari oo ka sii daraysa xisbiga kaanu oo maanta kulan yeeshtay shir looga hadlaya amniga oo lagu qabtay gobolka gedo iyo etoobiya oo amartay in la eriyo toddoba sarkaal oo saroo ka tirsan qarammada midoobay intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon waa habeennimo khamiisa jimco wanaagsan ay soo gelayso taariikhda ay ku beegan tahay soddonka bisha sagaalaad ee labada kun kow iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaleo dhammaystiran senatarka ismaamulka baringo gideon mooy ayaa maanta sheegay in la sixi doono khaladaadkii la soo dhaafay ka dhacay xisbigiisa isagoon u hanqaltaagaya jegada ugu sarraysa ee dalka hadalkan ayuu jeediyey xilli xisbiga kaanu uu shirweyne ku yeeshay xarunta boomaas ee magaalo madaxda ee dalka nairobi kulankan ayaa waxaa ka qayb galay siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxa xisbiga odm raila odinga dhigiis a n c musalya mudhavaad iyo colonzo musyoka oo hogaamiye wayba dhinaca kale rayla odhinga oo hadal kooban halkaasi ka jeediyey ayaa sheegay in madaxda xisbiyada kala duwan ee isku yimaado ay tusaale wanaagsan ka bixinayso muhiimaddu ay midnimadu leedahay waxa uu sheegay in siyaasiyiinta uu si wanaagsan u tartamo ay xoojinayso dimuqraadiyadda dalka ka jirta waxa uu dhanka kala beeniyey in isaga madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo gideon moy ay yihiin boqorro siyaasadeeda raila ayaa carabka ku adkeeyey in madaxweynihii koowaad ee dalka jomo kenyatta waxooyeenkiisa jaramogi oginga odhinga iyo daniel ara moy oo waddanka hogaamiyey muddo afar iyo labaatan sana ay saddexduba nolosha meel hoose ka soo bilaabeen ka hor inta aynan heer sare ee gaarin sidaasi awgeedna carruurtooda aan lagu tilmaami karin dhal boqortooyo nimekuja hapa kuonyesha kwamba multiparty sasa yuko katika katiba yetu ati Kenya is a multiparty democracy, na hii demokrasia wetu itasimama imara ikiwa kama vyama viko na nguvu. Hiyo sababu nimekuja kama kanu wako na mkutano yao, tunakwenda kule Marekani kama chama cha Republican wako na convention yao, the Democrats wanakwenda wanashiriki kupeleka hongera yao huko. Wakati tulikuwa tunazika mzee kule Kabarak, watu walikuwa na huzuni mingi zaidi, lakini siku hiyo hiyo Raymond akachukua ile fimbo ya mzee, angesema yeye ndio mkubwa kwa umri, lakini kwa siasa anataka Gideon ndiye ashike hiyo, na Gideon akapewa. Mimi nilimwambia yeye, simama imara wewe ni wewe. Mtu asiwaambia wewe ati wewe sijui ni di dynasty. Mzee Moi alitoka kule kienda huko juu Sacho, ufukara kubwa, alipewa ng'ombe kupeleka sijui kilomita ngapi kwenda kuuza ng'ombe ile apate karo ya shule kule kwa ufukara, na yeye akatoka kule akaja akasoma akawa mwalimu, baadaye akaruka mpaka akawa rais wa taifa letu. Hiyo si dynasty. Kama Jaramogi alitoka kwa ufukara akafanya kazi kwa bidii mpaka akawa makamu wa rais wa taifa. Anasoma hii mita ya, ya maji hapa mita rida hapa katika ni, eh, town. Hata baba yake hakujua, ametoka huko mpaka baadaye akaenda juu mpaka akawa rais wa taifa letu. Hiyo siyo dynasty. Dynasty ni ile utawala ya, ya ukifalme ambaye mtu akikufa mtoto wake an, anarithi, lakini Moi alipata tu kwa sababu ya uwezo wake, hata Jaramogi hata Kenyatta na hata Uhuru na Gideon na hata Raila.
gabar waxbarata ee ku nool magaalada mandhiir ayaa xirfaddeeda kaga faa'iidaysanaysaa samaynta saliidda iyadoona adeegsanaysaa dhirta dabiiciga ah warbixintan waxaa mandheera noga soo diray wariyahene maxamuud maxamed sheekh lafageri
xilli shaqo la-aan ba-an ay ka cudaan dhallinyarada waxbaratay ee ismaamulka mandheera sanad walbana dhallinyaro badan ay jaamacadaha kasoo qalinjabiyaan dowladdana aysan suuragal ahayn in dhallinyaradaasi ay wada shaqaalaysiiso ayaa waxa ay soo taraya dadka waxbartay ee iskood u shaqaysto shaqo hay-adeed iyo mid dowladeedna uga maarmay shaqadooda gaarka ah aslama maxamed axmed waa gabar soomaaliyeed oo waxbaratay kadibna samaysatay shirkad u gaar oo ay kaga maarantay inay qof u shaqaysa ama xafiis dowladeed ay u shaqo tagto taasi oo dhirta dabiiciga noocyadeeda kala duwan ka samaysa saliidda noocyadeeda kala duwan oo waxtar u leh bulshada aslama oon goobteeda ganacsi ku booqday ayaan ugu horreynba waxaan wax ka weydiiyey sababta arrintaasi ku dhalisay iyo weliba heerarkii kala duwanaa oy soo martay kowda horta waxay igu dhalisay wax walba horta dadka duruuftaa barta maadaama dadka dhan iskuulla soo wal akhristay primary ilaa secondary lagaa soo bixiyey haddana markaad iskuul soo dhamayso wax soo barato waxa waxawaaye shaqo dowlad inaad ka shaqaysid waxaa ku- waxaa ka horeyso inaad wax soo baratid wax waad soo baratad haddaad jaamacad kasoo baxdo boqolaal qof oo ja- jaamacadaha ay kasoo baxeen oo magaalada joogaan wadankana shaqa la-aanaa ka jirta marka saa saa u fikiraya waxaan un raadi un anoo marwaa guriga jooga haddana inaan wax un inaan sameeyo oo wax nolol maalmeedkeyda aan ka raadsado markaas kadib ay igu dhalatay inaan hagaajiyo saliidda niha aan aniga iska bilaabo number one aan marsaday markay aniga anfacday kadib waxaan siiyey gabdhaha asxaabta iyo faamilka ayakana ay soo ammaaneen markay ayag- ay soo ammaaneen oy marsadeen kadib haddana waxaa waaye waan badiyey waxaan isdhahay waxaan hadda dux intaad ku darto aad dadka ka- ka iibsato say kugu tahay maadaama aniga qof bala-aadanahay waxaa waaye meesha shilin aad iskaa soo galaan waxaa waaye rajaa kaa soo gelaysa saas darteeda ayaana aan iskugu tabarucay inaan dadaalo siaan ku sameyni lahay markaan saliidaas aan sameeyey wixii ku xigay waxaa heeday tan oo iyadana korka la iska mariyo laakiin ani kowdii wixii ugu dhalay waxaa heeday aabahay aabahay wuxuu ahaa musey mar walba lugaha iyo jilbaha ka sheegto marka waxaan isdhahay maadaama tan timaha aad samaysay ay dadka ay anfacday say kugu tahay dad samaysato ayadana aabba aad wax unu samayso uu isaga is- isku tijaabiyo kowdii waan sameeyey waan nairobian deganaa waan soo dhiibi laba xabaan soo dhiibi timid gabadha walaashii ayadana jilbaha laga hayaa jirta iyo aabahay way marsadeen wayna igu soo mahadceliyeen waxay dhahan saliidda waan ku raysane ee tukala nooga soo dara markaas kadib anigana hamiyada waxay igu dhalato labadii wax shayba inaan isku wado aana ballaariyo oon saasayto meeshaasaan kasoo bilaabay kowdii horta saliiddii markii ay soo baxday oo dadkii ay fahmeen oo saan la dhahay waxay ahayd cabo inaan dukaan u furo meel xarun oo loogoga soo hagaagay inay yeelataa muhiimadda ahayd meeshaan taasaa igu kaliftay inaan u furo sidoo kale waxaan aslama wax ka weydiiyey caqabadihii ay kala kulantay intay hawshaani ku jirtay iyo sida ay ku wajahday caqabadahaasi een caqabada igugu darneed horta waxaa waaye dadka ima aaminayni markaan dhaha anigaa saliidaan sameeyay marka la adi maxaa samayn karta yani dadka waxay wax soo samaynayaba dad ajnabi ay- ay dadka ka dhaadhacsaneed waxaan markaan dhaha anaa soo sameeyay markaan dhaha dadka ima aaminayaan waxa kaloo dadka soo sameeyaan oo duurka laga keeno gaalada ay soo samaysan waa la qaadanaa waxaa waaye waa haddaad ku caafimaadii ad isku jirtaba waa lagu imaan qabaa maalin waxaa jirta qof ayma waxaad adiga soo saarta nag maba iibsanayna laygu dhahay calooshaan gabaraa tase wax u samayn kartaa camal anoo gabaraa waxaa inaan ku adkaysto wixii aan sameyna ayadana dhiirigelinta aan ka qaado waayo dadka oo negatifeka iga sheegayaan markasta uma joojinin meeshaan kasii wadi shanta qofoo wax iga iibsato hal qof haduu negative as isoo dhaa waxa waxba iima tarin waxaan saana iyo meedhin haduu dhaa afarti kale oo wanaagga ii sheegtaan ma isku adkeeyaa taliida niyaa waxaan dhihi karaa meesha ugu dheereed safarka ay gasho waa safarka ilaa u k museygo iga gatay marka caqabadaha way iska badan yihiin wax hal iyo laba mahna intaan kusoo koobi karo maxamuud maxamed sheekh maxamud alfakir warbaahinta ista mandhera
aad buu u mahadsan yahay lafagere gudoomiyaha guddiga nabadda ee deegaan baarlamaaneedka lagdheera ismaamulka gaarisa dhaqane faldhiir oo la soo xiriiray warbaahinta ista ayaa ku baaqay in loo gargaaro dadka ee abaartu saamaysay ee ku nool deegaankaas
idaacada waxaan u soo wacay waxaa waaye abaartii oo sii weynaatay xoolihii oo hadda ilaahay kuwan dhimasho bilaabeen ari iyo lo ayaga way bilaabeen dhimashadii geelina hadda ilaahay ku ronaayay hadduu asagana ilaahay ku ronaayay yuu haris bilaabay oo fadhiguu ka kicinaayahay wax cunto eh oo haastaanna ma laho dadkiina loyaalku waa isku soo guureen oo kuwii dhadhaab jireen iyo wax wajeer ka imaaday wixii oo dhan intuu baa noo dhaafay meel la yidhaahdo abaquur ilaa iyo jawaanjo meel la yidhaahdo unbaa un xagga bacyo loo geliye laakiin loodina hadda iyo ariga geeli bay bilaabeen geeli asagana ilahay kula hadda haris buu bilaabay dowladdana beel hore waxay tangaasaynaysay in cunto la keenahayo wax hadda cunto ilaa aminkan imaadayna ma jirto waxna soo gaara hadda ma aanan arkin haddii ka tagi wayso qolada nato countiga oo mafuutada intay bixisay gaari dhaaro dadka inta ku waraabin iyo kuwa nato arlan qoladan arlan ayagana oo ayagana laba gaariba ayagana mafuuta ay siiyeen oo ay bixiyeen labada gaarina hadda dadka ay dhexda socdaan ay waraabinayaan laakiin meesha waxaa waaye walaalow magaalayowga oo fara badan xoolihi oo fara badan oo egan hadda kuwii reedadhaab ay nagu soo ziyaadeen loyaalkii wax gaariba biyo isgaarsiin laha hadda tareelayow baa meeshan joogaan oo beecsharo u joogaan oo biyo keenhayaan tareelayowgaas rarki tareelaha ahaa lixdan kun baa ilaahay ku uranayaa biyo lagaga gada xaar dadka naftu baxaysaa dhibkaasaa jira hadda idaacada waxaan ula soo hadlayay bal waxaan lahaa wixii musaacada dadkan kusoo tari karo reelagdheera bal xoolihii ayaga ceentooda dhibkooda baa sii batay bal dadkii in ilaahay kuuranaaya gacan loo fidiyo oo raashiin loo keeno dadya duunyagu biyahii loo soo siyaadiyo intaasaan raayaan ka codsanaya oo hadda idaacadan usoo wacay dadka hala gargaaro dadkii gargaar bay u baahan yihiin cunto way u baahan yihiin dadkii biyo in loo keeno way u baahan yihiin dadkii duunyada xoolihina ayagana meesha bay ku jiraan maxaa xoolahan hadday dhaafaan dadka meel kaloo ugu keexaya ma laho waa un dhib soo siyaade xoolahooda ayaga ceentooda waxaan ka codsanayaa bal cooskii loo keeni jire iyo baalki qulowga ahaa ay loo keeni jire dowladda waxaan ka codsanayaa sida u dhaqsiiya badan dadkan in loo soo gaaro dadkanayso gacantiisa egan xoolaha inay dhaafaan bay wixii caroori kara hadda waa wax yar inta cidda joogto iyo inta kor u foofa inta cidda joogtaa kasii badan waxaa dhiman ee maalin kastaana la jiidina waad la yaabay markaa imaad
haatanna wararkii ugu dambeeyey xaaladaha covid nteen ee dalka maanta waxaa la diiwaangeliyey kiisas dhan ee laba boqol iyo lixdan kadib markii baaritaano lagu sameeyey dhacaan dhan lix ku laba boqol labaatan iyo lix celcelisaan hereerka covid nteen ee dalka waxay marayaan afar dhibic ee laba boqolkiiba waxaana ka soo kabsatay boqol iyo sagaal bukaan iyadoo ay u dhinteen afar ruuxa kiisaska guud ee dalka waxay marayaan laba boqol afartan iyo sagaal kun afar boqol soddon iyo afar caafimaadka guudna waxay marayaan laba boqol afartan iyo kow kun shan boqol iyo labaatan halka dhimashada guud ay tahay shan kun boqol labaatan iyo seddex haddaan eego ismaamulada maanta laga helay caabuqa nairobi ayaa hogaaminaysa lixdan iyo seddex ayaa laga diiwaangeliyey kajiado toban iyo sagaal lix iyo tobankiisna kitui kiambu shan iyo tobankii saddex iyo tobankiisna nakuru min kow iyo toban xaaladood waasingiishu meeru iyo wajeer sideedkiisna bungoma min lixkiisna ismaamulada kale ah gaarisa iyo mombasa min shankiisna ismaamulada kale ah homa bay iyo karijo sidoo kale makwini iyo nandi saddex kiisna machakos kakameyga kisumu muranga tarakanithi samburo iyo sidoo kale westbocot min laba kiisna ismaamulada kale ah siyaya busiya isielo iyo taytataveta si la mid ah turkana iyo viga min halkiisna ismaamulada kale ah elgeya marakwed ismaamul goboleedka ah kilifi dhinaca kale dowladda dhexe ayaa shacabka ku boorisay inay soo gudbiyaan warbixinada la xiriira xadgudubiyada loo geysta carruurta iyagoona adeegsanaya nambarka ah boqol toban iyo lix waxyaha qaabilsan daryeelka carruurta ayaa dhanka kale loo soo jeediyey inay si dhow u wada shaqeeyaan si loo badbaadiyo ubadka wajahaya caqabado uga yimaada bulshada guddoomiyaha dowladda dhexe ismaamulkani nairobi flora moroa ayaa sheegtay lagama maarmaan tahay xaqiijinta xuquuqda carruurta waxay intaasi ku dartay in waxyaha arrinkani loo igmaday laga doonaya inay iska kaashadaan oo si hoose la yeeshaan wasaaradda caafimaadka badbaadinta bulshada waxbarashada iyo booliiska si loo samata bixiya carruur badan oo dhibaatooyin loo geysanaya mrs flora ayaa soo jeedisay in waxyaha ay la yimaadaan qorasho dhammaystiran oo ay ku shaqayn karaan iyagoo iska kaashanaya golaha ay ku midaysan yihiin madaxda dowlad deegaanada dalka ee c o g ayaa sheegay in boqolkiiba toban iyo lix ee sariiraha ku jira qeybaha daryaalka ee deg dega i c u-da ay yihiin kuwa hadda la isticmaalaya guddoomiyaha golahan ahna barasaabka ismaamulka embo martin wambura ayaa sheegay in sariiraha i c u da ismaamulada ay gaarayaan shan boqol iyo toddobaatan iyadoona keliya siddeetiyo toddobo ka mid ah la isticmaalaya mister wambura ayaa intaa ku daray in marka la eego sariiraha yaallaa goobaha gaarka ah ee lagu daaweeyo bukaanada uu soo ritay cudurka covid nneteen oo gaaraya sagaal kun siddeed boqol toban iyo toddoba inta bannaan ay yihiin siddeed kun lix boqol toddobaatan iyo labo sidoo kale tirada bukaanka ee lagu daryeela guryaha ayaa ah afar kun afar boqol soddon iyo sideed halka kun laba boqol sagaashiyo toddoba ay weli ku jiraan isbitaalada kala duwan hase ahaatee golaha barasaabiyada ismaamulada e c o g ayaa sheegay inay korortay tirada bukaanka ee u baahan agabka neef caawiyaha ee ogsijiinka martiin mamboora ayaa labaatanka dowla deegaan ee sida weyn looga baahan yahay ogsijiinka uu ku sheegay kiambu nakuru nyeri kilifi wasingisho kirinyaga nyandarua makwini busia garisa taita taveta kerejo turkana nandi lamo kisii tanariva kuale iyo sidoo kale samburu
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya waxaa maanta xaruntii horey ciidamada cirka soomaaliya fiisiyooni ee magaalada muqdisho lagu qabtay doorashada shan kursi oo ka harasaneed kow iyo toban kursi oo gobolada waqooyi ee soomaaliya ka soo gelaya aqalka sare kursiga koowaad ee doorashadii maanta ayaa waxaa ku tartami lahaa siciid cabdi xasan iyo jaamac cabdulaahi maxamed balse jaamac cabdulaahi ayaa tanaasulay waxaa cod gacantaaga ugu codeeyeen afartan iyo laba ergo oo goobta fadhiday saciid cabdi xasan ma jirin qof diiday ama ka aamusay kursiga labaad ayaa waxaa ku tartamay munu cumar xasan iyo naciima xasan xaaji maxamuud waxaana kursigaas ee ku soo baxay naciima xasan xaaji maxamuud oo heshay codod gaaraya soddon cod halka munu cumar xasan oo kursigan horey ugu fadhiday afartii sanay la soo dhaafay ee heshay toban iyo saddex coda kursiga saddexaad ee doorashadii maanta ayaa waxaa ku tartami lahaa axmed maxamed saciid oo kursigan horey ugu fadhiyey balse tanaasulay iyo xasan cabdi gaas oo goobta doorashada aan tegin waxaana kursiga ku soo baxay senatar cabdirasaaq axmed cali kursiga afraad ayaa waxaa ku tartami lahaa baashe maxamed ismaaciil iyo abwaan axmed ibraahim maxamed qorane balse baashe maxamed ismaaciil ayaa tanaasulay waxaana kursigan ku guulaystay abwaan axmed ibraahim maxamed qorane kursiga ugu dambeeyey doorashada xubnaha aqalka sare ee gobolada waqooyi ka soo gelaya ee maanta la doortay ayaa waxaa ku tartami lahaa deeqa xasan xuseen iyo hodan abukar xasan balse waxaa kursiga ku guulaysatay deeqa xasan xuseen kadib markii ay tanaasushay inantii kale ee la tartamaysay
waa mahadsantiin dhammaantiin maanta waxaa si rasmiya inoogu soo gabagaboobay kuraastii aqalka sare ee somalilan oo koob iyo toban kursi ahaa oo shalay toole aynu gallay lix kursi maantana aynu gallay shan kursi alxamdulilahi rabbilcaalamiin si nabadgelyaa bay noogu dhammaadeen si qurux badan bay noogu dhammaadeen aad iyo aad u wanaagsan dhammaan musharaxiintii guulaystay iyo kuwii laga guulaystayba ay aad ugu qanacsan yihiin waxaan rajaynayaa biidnillahi tacaala dadkaas soo baxay ku guulaystay doorashadaas inay noqon doonto dad maaragtay dadka iyo dalka iyo intaba anfaca shaqo adag oo aad u culus oo soo jeed leh oo hawl badan bay ahayd waxaan u mahadnaqayaa halkan uga mahadnaqayaa xubnihii guddiga doorashooyinka ee somalilan ee sida hagarla'aanta ah xoog iyo xoogga ah maaragtay aan hawsha uga soo wada shaqaynay sida wanaagsan maaragtay aan isugu garabsannay sidoo kale halkan waxaan uga mahad celinayaa guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo xubnihii maamulka ee ka joogaya dhammaan guud ahaan sidii ay nooga caawiyey shaqadan inay sida qurux badan noogu qabsoonto sidoo kale halkan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xafiiska prime ministerka iyo tiimkiisa oo iyaguna caawimaad iyo gacantii u waajibinaya habraacu ka geystay sidoo kale halkan waxaan aad ugu mahad celinayaa labada oday iyaguna maaragtay in hawshani qabsoonto oo aqalkan sare sidaa wanaagsan ee qurux badan noogu qabsoonto inoo suurtogeliyey waxa weeye cabdixaashi cabdulaahi senator iyo prime minister ku-xigeenta mahdi maxamed guuleed iyagana halkan waan uga mahadnaq celinayaa sidoo kale waxaan halkan u mahad celinaya qof kasta oo gacan ka geystay inay doorashadan aadkii aadka u quruxda badan leh ay inoo qabsoonto hadday tahay beesha caalamka tay waxaanan ilaabahayn oo si fagaaraa aan bartan uga xusayaa oo maaragtay aan ku celcelinayaa waajibaadkii ciidamada amniga kala duwan booliska iyo ciidamadii kale goobta joogay sida quruxda badan ee maaragtay xagrasha la'aanta ah ee maaragtay wadaniyadda ah ee maaragtay laxajeclada ah ay uga qayb qaateen waxaan halkan si gaar uga mahadnaqayaa taliya xijaar iyo saraakiishii kale la shaqaynaysay dhammaantood oo maaragtay waajib gaara iska saaray sidii ay maaragtay amniga iyo doorashada iyo habsami socodka qayb uga ahaan lahaayeen waxaan halkan ka sheegayaa sidoo kale inay dhowaan aynu geli doono doorashadii golaha shacabka oo insha allahu tacaala taana dhowaan laga maqli doontaan xilliga iyo goobta iyo goorta la geli doono
dowladda dalka etoobiya ayaa amar ku bixisay in dalkaasi laga saaro toddoba sarkaal oo sare oo ka tirsan qaramada midoobay kuwaas oo lagu eedeeyey faragelin inay ku sameynayaan arrimaha gudaha ee dalkaasi toddobaatan iyo laba saacadood ayaana loo qabtay sarkaaladaasi ka tirsan qaramada midoobay kuwaas oo sidoo kale sheegay inay ka mid yihiin sanduuqa carruurta ee qaramada midoobay ee unisef iyo xafiiska iskuduwidda arrimaha bini-aadanimada ee qaramada midoobay u enoja dhanka ciyaarahana kulamo xiiso badan yuruba liiga ayaa loo ballansi yahay caawa lodhegorada resgard waxay soo dhoweyneysaa gravenas sbeda redista halka braga ay la ciyaari doonto michland dhanka gurubka g saltig iyo baya levergusen ayaa is arki doona caawa frankavores waxay soo dhoweyneysaa real betis jeng iyo sidoo kale dhinamo zegreb ayaa is arki doona westham united iyo reby vienna halka sidoo kale kulamada caawa la ciyaari doona ay ka mid yihiin faynud iyo slavia braha union berlin iyo sidoo kale mikabi tel aviv copenhaven waxay soo dhoweyneysaa linglon red ims f c halka ba-og ay la ciyaari doonto caawa slovan brats dhanka tottenham caawa waxay soo dhoweyneysaa mura vitesse iyo sidoo kale renes ayaa sarki doonaa basel waxay la ciyaari doontaa kayrad almati halka omonia ay soo dhoweyn doonto qarabaga waa kulamada ay caawa u efa europa league iyo sidoo kale conversationka ee dhankaasi u efa europa leaga